cabdixaafid nidaamkan horta nidaam hadda cusub maaha waa nidaam hore u jiri jiray balse hadda waxa cusub waxay tahay dhaqaalaha ay dowladdu haatan ku bixinayso ayaa ah mid ka badan kii hore markii hore dowladda sweden ilaa waqti dheer dadka iskood wadanka uga noqonaya iyadana cidno khasba inay doonayeen inay wadamadoodii ku laabtaan waxay siin jirtay dhaqaale gaadhaya lacagta ilaa kun dollar balse hadda waxa arrinta soo jeedatay dad badan ay tahay in ay doorkan ay qorshaysay dowladda sweden hadda ka talisa oo ay ku midaysan yihiin xisbiyada midigtu lacag gaadhaysa ilaa shan iyo soddon kun oo dollar in la siinayo qofkii doortay isagu inuu si mutadawacnimaa dalkiisi ugu noqdo iyadan cidina khasbaynin marka waqtiga uu bilaabmaya ee dowladdu hadda ay qorsheynayaan waa labada kun iyo lix iyo labaatanka waa tahay marka maxaa iminka keenay inay dowladdu lacagta kordhiso oo ay nidaamkan dhiirigeliso cabdixaafid xilligan waxaa keenay hadda sidaynu wada ognahay sweden waxaa ka talisaa dowlad dhanka midigta ah xisbiga ku caanbaxay cunsuriyadda islaam nacaybka iyo dadka soo galootigaa inuu takooro ayaa qayb ka ah dowladdan oo ah markii dowladdan lasoo dhisayey heshiisyadii uu la galay xisbiyada kale ee midigta waxaa ka mid ahayd in dadka soo galootiga ah la yareeyo ee dalka soo gelaya kuwii hore u joogay xataa in la dhimo oo lacago loo ballan qaado badan si ay markaasi waddanka uga baxaan arrinta markaa iminka keentay waxay tahay hirgelinta heshiis ay wadagaleen xisbigaasi cunsuriga iyo xisbiyada kale ee garabka midigta iyo midig dhexe taasaana iminka keentay xilligan in ay lacagta intaa leeg ay dadka soo dhigaan si dad badan ay u noqdaan waa tahay dadka lacagtan la siinaya marka ma dadka sharciga loo diidaa ma dadka sharciga kumeel gaarka ah la siiyaa mise xataa dadka loo aqoonsado qaxoontigu waa ku jiraan may dadka ay sharciga lacagtan ay khusaysaa waxa weeye waa dadka waddankani markaa joogitaankiisa oggolaansho haystay inay joogaan maaha dadka bilaa sharciga ah waa dadka waddanka sharciyada ku haystay ee deganaa ee qaarkood ba inta dheer muddada dheer ay deganaayeen tusaale ahaan waxaa jira dad labaatan iyo soddon sano afartan sano amaba ka badanba deganaa waddankan oo markaasi iminka doonaya inay waddankoodii ku noqdaan hadday iyagu ay doortaan marka muhiimaddu waxay tahay baa loodhan karaa xisbigani waxa uu dhiirigelinayaa in ay dad badan waddankan ka baxaan oo dadka ajnabiga ah si aanay markaasi dad badan oo kalena aanay u iman ay markaa fariintani ay gaadho waa tahay miyay jiraan maxamed oo jinsiyado ay dowladdu door bidayso inay noqdaan mise waa qaxoontiga iyo muhaajiriinta oo dhan may ma jiro jinsiyado gaar oo la magacaabay oo laleeyahay kuwaas iyo kuwaasaan jecla inay noqdaan balse inta badan dadka qaxoontiga waddankan ahi waa dad intooda badan kasoo hajiray bariga dhexe africa adduunka o dhan qaxoonti kala duwan ayay ka kala yimid laakiinse dadka ugu badan ee qaxoontiga waddankan jooga waa dad ka yimi bariga dhexe iyo bariga africa iyo meelo kale oo fara badan oo markaasi qaaradda afrikaaba waa tahay marka haddiiba ay jiraan cid horta ma jirtaa cid ogolaatay oo ilaa iminka iskeentay way jirtaa sweden muddo dheer bay socotay hawshani in dad badani ay waddankan iska doortaan inay iskood uga noqdaan iyadaan cidina khasbaynin dad badan baa jira oo wadamo kala duwan kasoo ka kala yimi oo noqday waddankoodii ku noqday waxaana jinsiyadahaasi ugu badan inta badan waddankan ka noqda ee dalkoodii ku laabtay dadka ciraaqiyiinta ah oo kale dad badana suuriyaana ayaa jira oo iyaguna noqday waddankoodii ku noqday soomaali way jiri kartaa laakiinse tiro badan ma aha dadka soomaalida ee waddankan inay ka haajiraan ama dib ay ugu noqdaan waddankoodii hooyo doortay waa tahay marka ciddii ogolaatay sidee bay u noqonayaan ma dowladda kaxaynaysa matiirkaa laga bixinaya inta lacagta la siiyo nidaamkani siduu u shaqeeyaa nidaamkan wuxuu shaqeeyaa dowladdu lacagtuma lacagtii hadda ka badan laakiin nidaamka wuxuu hore ugu shaqaynayay qofkii waxay siinayeen lacag jecsin aan odhan karno oo markaasi uu waddankii markuu tago uu saldhig ka dhigto oo ku dego laakiinse dowladdu waxay samaysaa markuu qofku doorto waxay kala laabtaan sharcigii waddankan ku lahaa kadibna iyaga ayaa diyaaradda saara ilaa ay ku hubsadaan meeshuu qofku doonayay inuu tago oo markaasi waxaa kaxeeya askar ka tirsan hay-adda laanta socdaalka kuwaasi ayaa geeya waddankiisii ama waddanka kale isagu doortee waddankiisa la jaara tusaale ahaan waxaa jira dad noqday oo ku noqday soomaaliya balse dadkaas waxay doorteen inay tagaan etoobiya o kale ay dowladdu geyso kuwaas hore ayay u jireen dad ku noqday etoobiya tegayo kale